maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya oo muddooyinkii ugu dambeeyey waday dhagaysiga dacwadda ayaa ugu dambayntii saakay xukunno kala duwan ku riday eedaysanayaal loo haysto in ay ku lug lahaayeen qarax bishii abriil ee sanadkan lagu dilay gudoomiye ku-xigeenkii degmada maxaas rashiid cusmaan cabdi gudoomiyihii hore degmada maxaas cabdiraxmaan sheekh cilmi cawaale oo lagu eedeeyey inuu ku lug lahaa dilka gudoomiye ku-xigeenkiisa kana soo muuqday maxkamadda maanta ayaa lagu xukumay xabsi daa'in maxkamadda ayaa dil toogasho ah ku xukuntay nuur ibraahim mahad alle oo ka tirsanaa ciidamada dowladda oo isna maxkamadda ay ku heshay inuu ahaa ninkii goobta keenay qaraxii uu ku dhintay gudoomiye ku-xigeenkii maxaas oo ku dhintay maqaayad uu fariisan jiray oo ku taala degmada maxaas ee gobolka hiiraan bishii abriil sidoo kale maxkamadda ayaa isagoo maqan waxay dil toogasho ku xukuntay cali axmed guure oo lagu eedeeyey inuu ka tirsan yahay ururka al-shabaab kaasoo maxkamaddu sheegtay inuu soo dhiibay qaraxa lagu dilay gudoomiye ku-xigeenkii hore gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya xasan cali nuur shuute ayaa ku dhawaaqay xukunka lagu riday xubnahan ku eedaysnaa dilka gudoomiye ku-xigeenkii maxaas maxkamadda waxaa u caddaatay in saddexda eedaysana ay wada yihiin dembiilayaal galay dembiyada lagu soo kala oogay waxayna maxkamaddu ku kala xukuntay dembiile cali axmed guure cali qoyane oo maqano ah labo dembiile nuur ibraahim mahad allah waxay maxkamaddu ku wada xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum rashiid cusmaan cabdi dembiile cabdiraxmaan sheekh cilmi cawaale waxay maxkamaddu ku xukuntay xabsi daa'im inkastoo dhowr jeer oo hore maxkamadda ciidamada u riday xukunno dil iyo xabsi isugu jira haddana dhagaysiga dacwadan waxa ay noqotay dacwaddii ugu adkayd uguna saameynta badnayd ee ay qaado maadaama maxkamadda la hor keenay gudoomiye degmo oo ku lug yeeshay dilka gudoomiye ku-xigeenkiisa xuseen baabukar maxamed v o a muqdisho